munaasabadan xilwareejinta oo habeennimadii xalay ka dhacday xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno kamid a golaha baarlamaanka puntland golaha wasiirada mas-uuliyiinta gobolka bari iyo qeybaha kala duwan ee bulshada guddoomiyihii hore ee gobolka bari yuusuf maxamed wacaysdhado islamarkaasna madaxweynaha puntland uu u magacaabay wasiiru dowlaha dekedaha iyo gaadiidka badda puntland ayaa sheegay inuu xilka gobolka wareejinayo balse isagu uusan xil la wareegi hayn aniga waxaa loo bedelay wasaaradda dekedaha waxaa yaalla saddex kursi yaa ku fadhiya waa majiino yaasiin jeefaan kursi afraad ma jiro kursi afraad ma jiro walahi madaxweynaha iyo golaha kumadoo dhala maqlen guddoomiye baarlamaanka waa fadhiya kursi afraad ma laha anigu xil baan wareejiyey xilaan la wareegayaana ma jiro dowladda hoose waxaa la xiray iyadoo afar bilyan iyo lixdan iyo saddex kun u yaallo iyo boqol iyo labaatan iyo lix kun oo doolar shili laguma soo gaarin xilwareejintan tii ka horreysa halka sagaashan kun oo doolar baan wareejiyey oo kaasha meelay marta lama yaqaano caawa talaan wareejinayo anna xil la wareegi maayo kursina mali majiino iyo jafaan iisoo duceeya guddoomiyaha cusub ee xilka la wareegay cabdisamed yuusuf maxamed ayaa khudbad uu ka jeediyey goobta waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo ammaanka magaalada boosaaso horumarinta gobolka bari islamarkaasna uu wax ka bedel ku samaynayo golaha nabadoonnada gobolka bari waxaanu samayn doonaa inaanu nabadoonnada aanu ku samayn doonno haddii ilaahadmo dib u eegis waxba kala qarsan mayno nabadoonno badan baa fadhiya nabadoonno waa idin gacan gelin doonaa hadduu allaydmo inaynu hadda wax fiican hadalku waadax yahay arrintaa waa ka tashan doonaa haddii ilaahadmo wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed gallan ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo in golaha nabadoonnada gobolka bari wax laga bedelo isaga oo tilmaamay inay jiraan dad wax badan qaban lahaa oo bannaanka taagan waxaan rabaa inaan taabto guddoomiyahu ka hadlay hadalladiisii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah wuxuu yidhi nabadoonnada gacantaan gelin doona wax sacaba u dhacayna ma jirin arrintaa waxaan u malaynayaa xoogaa nabadoonnadu siday u jirdiideen oo arrintaa lama soo dhoweyn saasooy tahay haddana waxay u baahan tahay nabadoonnadu waxay ku dhisnaan jireen nidaam waxay ku imaan jireen qaab nidaamkii iyo qaabkii in dib loogu noqdo waa lagama maarmaan guddoomiyaha arrintaa waa ku dhiirigelinaynaa wixii saxitaan u baahan inuu saxo wixii khaldan in la saxo waxaa laga yaabaa dad mudan inay liistiga ka mid noqdaan inay bannaanka joogaan kuwo ku jira oo laga yaabo in ay shawsharad iyo hawl iyo culays ay kula jiraanna waxay noqonaysaa inay shacabkooda ku biiraan qaar ka mid a isimada puntland oo ka qayb galay xafladda xilwareejinta gobolka bari ayaa talooyin u soo jeediyey guddoomiyaha cusub ee gobolka bari caabdiso dhagaha fur gobolku waa kala xihan yahay waddo ma leh annagu reer bari baa nahay oo badda iyo biriga aan ku tiirsannahay waa kala xidhannahay ku tiirsannahay kalluunka iyo maydiga inay noo soo mari lahaayeen waa waa ka xidhannahay daadaa barasab dadkii gobol gobol iyo guruub guruub miidiyaha in war laysu marinaayo arrintaasi arrin fiican ma aha dowladdan waxaan leenahay hadday tahay mas-uuliyiinta sare iyo dowladda dhexe iyo tan gobolkaba dadka guulwadayaal iyo mucaarad ha ka dhiginina dadku waa dowlad baa loo wadayaa qofku hadduu khaldamo sharci baa jira qofku haddii uu meel ka dhaco si wax loo saxaa jirta laakiin anigu waxaan qabaa dadka yaan laga dhigin qolo guulwadayaala oo durbaanka dawladda u tunta iyo qolo geeska la geliyo munaasabadan xilwareejinta ayaa xalay saqdi dhexe waxa ay ku soo dhammaatay jawi nabadgelyo hase ahaatee waxaa hadal hayni ay ka dhalatay khudbaddii mas-uuliyiinta qaarkood ay ku sheegeen inay wax ka beddel ku samaynayaan nabadoonnadii horay uga diwaan gashanaa gobolka bari kuwaasoo beeluhu ay si caadi ah u soo doortaan islamarkaasna ay ka diwaan gashaan wasaaradda arrimaha gudaha puntland faadme yaasin jaamac v o a boosaaso